الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى wuxuu meesha kaga hadlayaa wafaadkii nebiga sal lay wasalam geeridii nebiga sal lay wasalam ayuu ka hadlaya wuxuu yidhi wabacda an qad ballaqa markuu gaadhsiiyey kadib nebigu sal lay wasalam alrisaalata risaaladii markuu gaadhsiiyey kadib fariintii ilaahay markuu gaadhsiiyey oo wastanqada uu badbaadiyey kadib alkhalqa ilaahay abuurkiisa iyo uunkiisa markuu ka badbaadiyey min aljahaalati jaahilnimo markuu ka badbaadiyey oo wa akmala allahu ilaahay uu ku dhammaystiray bihi isaga alislaama islaamnimadiina alla uu ku dhammaystiray kadib oo waqaama uu istaagay diinulxaqi xaqa diinkiisiina uu istaagay oo wastaqaamaa uu toosay intaa kadib ayuu qabadahu allahu ilaahay qiblooday nabigiisa sal lay wasalam allihii alcaliyu ee sarreeyey alaclaa ee ugu sarreeyey subxaanahu nasahnaantiisa ila arafiiqi xaggiisa ayuu u qibdooday yacnii saaxiibadii xaggooda alaclaa ee ugu sarreeyey nebigu markuu gutay risaaladii rabbi subxaanahu watacaala markuu gaadhsiiyey ciddii lagu sii dhibay wey oo ummaddii ah markuu u geeyo oo gaadhsiiyey sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu sii dhiibayna uu u gutay khalqigii ilaahayna uu jaahilnimadii ka badbaadiyey jaahilnimo ay ku jireen buu ka samata bixiyey oo ilaahay sab uga dhigay subxana wa tacaala jahaaladay ku jireen waxa weye waa shirkiga iyo wixii la mid ah noloshii jaahiliyada iyo shirkiga iyo asnaam caabudkii iyo akhlaaq xumo fara badan iyo ictiqaadaad xunxun iyo yacni suluug xun iyo dhaqamo fara badan oo aada u liita buu ilaahay kaga badbaadiyey subxaana wa tacaala nebiga sababkiisa lagaga badbaadiyey wastanqada alkhalqa min aljahaala wa akmala allahu bihi alislaama islaamnimadana ilaahay uu ku dhammaystiray yacni diintii ilaahay ugu talagalay ummaddan ee islaamka ahayd buu ilaahay dhammaystiray oo rasuulka sal lay wasalam yacni intuusan dhimanin ayaa kaamil laga dhigay oo la dhammaystiray wey macnaha ayb oo diinkii xaqa ahaa uu istaagay oo toosay diinkii xaqa ahaa uu istaagay oo toosay macnaheedu waxa weeyaan yacni diintii xaqa ahayd ee nebiga loo soo dhiibay sal lay wasalam marka way toostay oo way xoogeysatay oo jasiiratalcarab oo dhan bay qabsatay oo dowlad bay yeelatay oo rag arkaan oo tiirar aba yeelatay oo dadkiibay u caddaatay oo macnaha waxa weye wax qarsooniya ma leh marka way isku hagaagtay jid cad bay qabsatay wastaqaama saase macnaha diinkii markuu saa noqday kadib oo intaasi ay dhacday ayuu ilaahay nebigiisa qiibdooday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo macnaha waxa weye nafta ka qaaday wey macnaha ayib allaha sare ee ugu sarreeyaa qiibdooday xaggee loo qiibdooday ila alrafiiqi alaclaa rasuulka sal lla lay wasalam ayaa markuu geeriyoonayey buu intuu farta kor u taago ayuu wuxuu lahaa ila alrafiiqi alaclaa ila alrafiiqi alaclaa marka culimmadu waxay leeyihiin rafiiqaas waxaa laga wadaa waa ismi macnihiisu u yahay bimacna aljamaaca waxaana laga wadaa jamaacatu alambiyaai waarusul oo degan ciliyiinta meesha ugu sarreysa rususha ilaahay uu u qaaday kuwaasuu ka wada halkaas marka qoladii saaxiibadii ah ee rususha ahaa oo mansiladaa sare ciliyiin meesha la yhahda la geeyey kuwaa xaggoodu ilahay usii qaaday subxana wa tacaala marka rafiiq macnaheedu sidaasay ku fasirayaan ibnulasiir iyo rag fara badan culimada qaarna waxay leeyihin ila rafiiqaas waa alluu ka wada subxana wa tacaala oo ila arafiiqi alaclaa macnaha alle xaggiisa loo sii qaaday ayib intaba waa la yidhahda marka nebigu sal lay wasalam wafaadkiisu iyo geeridiisu markuu geeriyoonayey ficlan wax diinta ka dhimana ma jirin dhimashadiisii dhowr iyo siddeetan maalmood ka hor ayaa waxaa soo degtay aayadda qur-aanka alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu- waradiitu lakum alislaama diina ah, nicmadaydii maantaan idiin dhammaystiray oo diintiinnii aan idiin dhammaystiray oo waxba idinma laabnaba aayaadkaasi waxay aayaddaasi ka mid ahayd aayaadkii soo degay fii xajati alwadaac nebiga oo carafo taagan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxayna ka mid ahayd aayaadkii tilmaamayay inay soo dhowaatay nebiga geeridiisu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeelay marba haddii la yidhi muhimaddii laguu soo dhiibo way dhammaystirantay maxaa laaban marka saas way macnaha marka waxaa laleeyahay nebigu sal lla lay wasalam markuu xajatulwadaac ka laabtay dhowr iyo siddeetan beri unbuu sii noolaa aayadda soo degitaankeeda kadib dhowr iyo siddeetan beri buu ka dambeeyey nebigu sal lay wasalam kadibna waa geeriyooday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayib wa bacda an qad ballaqa markuu gaadhsiiyey kadib xaqiiq ahaan alrisaalata fariintii markuu gaadhsiiyey kadib oo wastanqada uu koriyey badbaadiyey uu ka koriyey alkhalqa makhluuqa min aljahaalati jaahilnimo markuu ka koriyey kadib oo wa akmala allahu ilaahay uu dhammaystiray bihi isaga dartii alislaama alislaama waa alif alislaaq alislaama islaamnimada markuu ilaahay ku dham- yacni ku dhammaystiray oo waqaama uu istaagay diinulxaqi diintii xaqu xaqa diintiisii ay istaagtay istaagga waxaa laga wadaa yacni bimacnaa dahar istaag keliyaba intay istaagtay bay weliba muuqday diinkii muuqday oo uu ka xoog batay mabaadi'dii kale jirtoo dhan wax alla wixii ama dhaqan ahaa ama ictiqaad ahaa ama suluug ahaa oo dhan buu ka adkaaday saas way macnaha ayib wa qaama diinulxaqi uu istaagay oo wastaqaama uu toosay istaqaamaa waa aliflislaaq iyadana oo wastaqaama uu toosay kadib intaa kadib ayuu qabadahu llaahu ilaahay qiblooday oo uu qaaday weeye naftiisa nebiga sal lay slam naftiisa ayuu qibdooday qabada wuu qibdooday allahu alle hu nebiga ayuu qibdooday wey allihii alcaliyu ee sarreeyey alaclaa ee ugu sarreeyey alaclaa alcaliyu saddexdii yani culuwi noocaas culuwiga saddexdiisii noocba waa soo gelayaan saan horey usoo marnay macnaha culuwu daatin wa culuwu qahrin wa culuwu qadrin intaba way soo gelayaan macnaha ayib subxaanahu nasahnaantiisa ceeb oo dhan buu ka hufan yahay wuu qibdooday nebigiisa ila rafiiqi buu u qibdooday yacni jamaacadii saaxiibadiis ahayd xaggooda alaclaa ee sarreeyey jamaacatu alambiyaa'i waarusul ee sarreeye meesha sare ilaahay geeyey kuwa xaggooda loo sii qaaday wey macnaha ayib nashhadu bilxaqi bila irtiyaabin aayadaha qur-aankaa buu ilahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala in ilaahay xaqi ku muujiyey qul jaaa alxaqu wazahaqa albaatilu ina albaatila kaana zahuuqa xaqii baa yimid baatilkiina waa baaba'ay baatilna sidiisaba wax baaba'aya wey wax joogayo jiraya ma ah waqul jaaa alxaqu wamaa yubdi'u albaatilu wamaa yuciid xaqii baa yimid baatilna ma bilaabanayo mana soo celinayo ma soo noqonayo macnaha yani wax weeyaan waxay kutusaysaa sida ay diinta islaamka iyo dadkeedii ay u hanteen oo ay awoodda u yeesheen wey macnaha ayib markaa nebigu uu geeriyoonayo sal lay waslam taqriiban jasiirat alcarab oo dhan markay gacantay ku jirtaa yaman iyo macnaha waxa weeye xijaaz iyo dhulkan oo dhan muslimiinta gacantooda ay markaa ku jirtaa macnaha saas weye ayib nashhadu bilxaqi bila irtiyaabin biannahu almursalu bilkitaabi a nashhadu waxaanu qiraynaa buu hi bilxaqi xaq waxaanu ku qiraynaa yani yaqiin iyo yani run a qiritaan xaqa ah oo dhab ah oon shaki ku jirin bila irtiyaabin shaki la-aana waxaan qiraynaa biannahu isagu almursalu inuu yahay kii la soo diray bilkitaabi kitaabka lala soo diray wa annahu isaguna waan qiraynaa qad ballaqa inuu gaadhsiiyey maa shaygii qad ursila lala soo diray bihi isaga wixii loo soo dhiibay inuu keenay oo soo gaadhsiiyeyna markhaati baan kana wa kullamaa shay walbana inuu gaadhsiiyey oo unsila lala soo dejiyey ilayhi isaga lagu soo dejiyey wax walboo isaga lagu soo dejiyo ama qur-aana ama sunno ana inuu gaadhsiiyeyna markhaati baan kana waan ka markhaati kacayna wy man ayib rasuulku sal lay slam waxaan soo sheegnay in uu afartan sano isagoo oo jira ilaahay subxaana wa tacaala dirsaday oo yacni waxa weeyaan uu rasuul ka dhigtay toban saddex iyo toban sanona wuxuu joogay magaalada maka kadibna wuu hijrooday nebigu sal lla lay wasalam wuxuu joogay magaalada madiina toban sano cimrigiisu markuu geeriyoonayo wuxuu ahaa lixdan iyo saddex sano ayuu ahaa hijiraduna waxay ahayd sanadkii tobnaad buu nabigu geeriyooday sal alay slam ee hijrada marka cimrigiisuna sidaasuu ahaa markuu geeriyooday nebigu sal alay wasalam saxaabadu intooda badani way joogeen allahuma ciidan uu nebigu markaa calankiisa intuu guntay usaamat ibnu zayd uusii dhiibay oo duulaan u baxayo rag yacni waaweynoo saxaabada ka mid a ay la socdeen mooye ciidankii oon magaalada ka fogaanin oo meel aan ka durugsanayn jooga ayuu nebigu geeriyooday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas maana ayib markuu geeriyooday saxaabadu waxay ku wareereen sidii ay yeeli lahayeen maxaa yeelay yacni ma meeshiisaan ku aasnaa ma meel kalean u qaadnaa si allase yeelaan bay garan waayeen kadibna waxay heleen xadiid uu nabigu ku tilmaamay sal alay wasalam oo uu leeyahay ambiyadu meeshay ku geeriyoodaan baa lagu aasaa meeshii uu ku dhintay unbaa qabrigiisa laga qoday nabiga sal alay wasalam saxaabadu meeshii bay ku duugeen oo ahaa qolkii uu nabigu lahaa ee caaisha qolkii yani waxa weye ka mid ahaa guryihiisa qolkii caaisha ayaa nabiga lagu duugay sal alay wasalam meeshii uu ku geeriyooday macna ayib saxaabaduna way ku tukadeen saxaabaduna way ku tukadeen kulligood raggu waa ku tukadeen dumarku waa ku tukadeen waa lagu tukadeen nebiga sal alay wasalam sida ay axaadiistu tilmaamaysa macnaha ayib gadaashiisa markuu nebigu gooriyado saxaabadu aaskiisa ay ka faaruqeen mas-uuliyadda booskiisii waxay geeyeen oo muslimiinta mas-uul uu noqday abubakr sidiiq oo caawa darsigeenna ku jira insha allahu tacala wuu inoo imaan doonaa ayib halkan marka wuxuu sheekhu doonayaa inuu ka muujiyo yacni in haddaan ummaddiisii nahay nebiga sal alay wasalam aan markhaati uga nahay wixii ilaahay usoo dhibay inuu soo gaadhsiiyey oo xilkii inuu gutay kitaabkii lagu soo dejiyey inuu yahay maaragtay kii ilaahay soo dirsaday kitaabka lagu soo dejiyey inuu yahay baan qirayna wax alla wixiisa loo soo dhiibay ama lagu soo dejiyeyna inuu soo gaadhsiiyo dadka u keenay markhaati baan ka nahay saas way macnaha ayib saxaabadiisaa ka markhaati kacday intaasoo munaasabadood ayuu nebigu sal alay wasalam markhaati geliyey oo uu ku yidhi berrita waa laydin weydiin doonaaye maxaad odhan doontaan ilahay hortiisa subxana watacala waxaa ka mid ah xadiidka jaabir ee imaam muslim uu soo saaray sidoo ku tusayo nabigu wuxu uhi sal lay slam qad taraktu fiikum maa lan tadiluu bacdahu in ictasamtum bihi kitaabu allah wa antum tus'aluuna canii fama antum qaa'iluun qaluu nashhadu anaka qad ballagta waadayta wanasaxta faqaala sala اllah alay wasalam allahuma ashhad allahuma ashhad allahuma ashhad saas way macnaha nabigu wuxu uhi sal lay slam waxaan idinka tegey shay haddii aada qabsataan aydaan marna lumaynin waa kitaabka ilahay buu nebigu sal lay wasalam waana laydin weydiin doonaa xaggaygaa laydin warsan doonaaye maxaad odhan doontaan berrito maxaad ku jawaabi doontaan markaasay saxaabadu waxay yidhahdeen waxaan ka markhaati kacaynaa inaad wixii laguu soo dhiibay gaadhsiisay waajibkaagiina gudatay ummaddana inaad u naseexayso markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam ilaahu markhaati ka ahow ilaahu markhaati ka ahow ilaahu markhaati ka ahow saas way macnaa leanna berrita ummad walba waa la weydiin doonaa rasuulkiini maydin soo gaadhsiiye wixii loo soo dhiibay saas way macnaha marka sida ummadaha kale oo kale ay ambiyadoodii iyo rusushii loo soo diray ay ugu inkireen markay yidhahdeen waan gaadhsiinay ummaddani ma noqonayso saas way macnaha ummaddani nebigeedu sal lay slam iyo rasuulkeedu xilkii inuu gutay oo risaaladii soo gaadhsiiyey kulligood baa ka markhaati kacay ama kuwii la joogay ee saxaabadiisa ha noqdeen ama kuwa ka dambeeya oo inagii waxay naga dambeeyaaba ha noqdeen macnaha markhaati baa laga wadayahay inuu nebigu gaadhsiiye salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macnaha wixii ilaahay kusoo dejiyey hal xarafoo ka midana muusan qarinin hal xarafoo ka mida muusan qarinin xadiidka caaisha radi allahu canha baa kutusaya waxay leedahay caaisha saddex arrimood ruuxii ku hadla mid ka mida ruuxii ku hadla been abuuradu weyn buu ku kacay bay ilaahay buu been abuuradu weyn dushiisa ku been abuurtay midda koowaad waxa weeye man zacma ana rasuula اllahi sal lay slam katama shaya min kitaabi اllah faqad acdama cala allahi اlfirya ninkii yidhaahda nebi maxamed sal lay wasalam kitaabka ilaahay wax ka miduu qariyey ilaahay subxaana wa tacaala dushiisuu been abuuradu weyn ku sheegay ilahay buu ku been abuurtay maxaa yeele alla subxaana wa tacala wuxuu leeyahay yaa ayuha arasuulu balliq ma unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal fma ballaqta risaalatah wallahu yacsimuka min annaas rasuulow wixii laguu soo dhiibay dadka gaadhsiin wixii lagugu soo dejiyey dadka gaadhsiin haddii aadan gaadhsiininna haddaadan saa yeelinna yacni risaaladii ilaahay maadan gaadhsiininna maadan gudanin saasaa lagu canaananaya ilaahay baana ku ilaalin baa nabiga lagu lehay sal lay slm ilaahay baana ku ilaalin bal riwaayo kale waxay caaisha ku leedahay walow kaana muxamadun kaatiman shay-an mima unzila ilayhi lakatama hadihi alaaya maxamed hadduu wuxuun qur-aanka ka mida qarin lahaa aayaddanuu qarin lahaa bay waa aayadee aayadda ku jirta fi suurati alaxzaab qisadii zayd iyo zaynab binti jacsh ku saabsanayd wey waid taquulu liladii ancama allahu calayh وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه آيات سو قرن لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا قرآن قرن يا معنا آيات قرآن كم يدور لقوا عن أنا يقرن لها وثانية قوة كلا تفر بدنها ساس معنا marka maadaama uusan ku waaba qarinin nebigu sal lay wasalam xaraf kale uu qariyeyna ma jiro macna ayaddu waxay leedahay bal waxaad xustaa nebiyow markii aad ku lahayd midka ilaahay dushiisa uu nimceeyey adiguna aada u nimcaysay waa zayd markii aad ku lahayd amsik calayka zawjaka xaaskaaga hayso waataqi illaaha ilaahayna ka cabso waa zaynab ilaahayna ka cabso waxaa lagu leeyay nebiga wa tukfii fii nafsika ma allaahu muqdiih naftaada markaad saa leedahay waxaad ku qarinaysay wax ilaahay muujin doono wa takhsha annaasa dadkaad ka cabsanaysay wallahu axaqu an takhshaa alla inaad ka cabsatayna ahayd yani ilaahay baa u mudnaan badan inaad ka cabsato dadkaad ka cabsanaysa baa lagu leeyay nabiga sal lay slam watakhsha annaas marka taasuu qarin lahaa waxa ilaahay muujin doona nebigu uu qarinaya waxay ahayd nebiga waxaa loo sheegay sal lay wasalam inuu guursan doono zaynab bin jacsh zaydna ay kala tegi doonaan baa nabiga loo sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo arrin yani xagga ilaahay horey loo xugmiyey inay tahay baa loo sheegay isagoo taa og oo zayd iyo zaynab inay kala tegi doonaana buu haddana ku leeyay ilahay ka cabso xaaskaaga hayso sooma midaa wey marka midda nebiga sal ly wasalam laleeyahy maarata dadkaad ka cabsanaysaayo wax la muujin doonaad qarinaysay oo aayaddaasuu nabigu qarin lahaa sal lay slam hadduu wuxuun qur-aanka ka mida qarinayo macnaha caaisha waxay tidhi arrinka labaadi waxa weeye ninkii ku yidhaahda yacni man zacma annahu yukhbiru bima yakunu fii gadin faqad acdama cala allahi alfirya wallahu tabaaraka watacala yaquul qul laa yaclamu man fi asamaawaati waalardi alghayba ila allah ninkii ku yidhaahda berri baan ogahay waxa dhici doona ama ku yidhaahdaba nebi maxamed berri wixii dhici doonuu ogaa ilaahay buu ku been abuurtay bay maxaa yeeley ilaahay wuxuu leeyahay qur-aanka ku leeyahay waxaa samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda ku jira ee haybkaa alla cidaan hayn ma oga marka ninkuu yidhahda nebi maxamed wuu yaqaanay haybka oo waxa berri dhici doono iyo mustaqbalka waxa dhici doonuu ka warhayey ninkii saa ku yidhahda caaisha waxay leedahay ilaahay buu ku been abuurtay saas leanna qur-aankuu beeniyey sooma base midda saddexaad waxa weeye waxay leedahay yacni oo arrinka saddexaadi uu yahay oo arrimahaa ka mid a hadu waa labadaa arrimood iyo mid kaleeto wey macnaha labadaa arrimood iyo mid kaleeto saddexdaa arrimood ninkii sheegto oo yacni waxa weeyaan yidhaahdaye ilaahay buu ku been abuurtay bilad caaisha radia allahu tacala canha saddexaadi waxay ahayd ninkii ku yidhaahda nebi maxamed sal lla lay wasalam leylat lmicraaj rabbigii buu arkay saas wey macnaha ninkii rabbigiibuu arkay ku yidhahda been weyn buu sheegay bay jirta macna caaisha waxay ka mid ahayd saxaabada qaar ka mida oo qabay inuusan nebigu sal lay wasalam habeenkii kor loo sii qaaday rabbigii inuusan arag laakiin wuxuu arkay nebigu sal lay wasalam aayaad kaloo waaweyn buu soo arkay rabbise ma arag subxana watacaala sidaasaana sida raajixa oo indhihiisa kumuusan arag waana sida daliilahaan xoog badan waase masale ay salafkii isku khilaafsanaayeeno saxaabadii iyo taabiciintii iyo wuu arkay iyo muusan arag labada masaleba macnaa waa jireen waa la isku khilaafsanaa ayib nashhadu waxaan qiraynaa bilxaqi yaqiin waxaan ku qiraynaa iyo run bilartiyaabin shaki la-aan shahaadata xaqin biannahu isagu almursalu inuu yahay ka la soo diray bilkitaabi kitaabka ka lala soo diray inuu yahay wa annahu isagu wanashhadu waxaan qiraynaa annahu isagu waa nebigee ballaqa inuu gaadhsiiye maa shayga qad ursilaa lala soo diray qad ursila wey alflilaaq wey shaygii lala soo diray inuu gaadhsiiyey bihi isaga wa kullamaa shay walbana inuu gaadhsiiyey shaygaasoo unsila la soo dejiyey ileyhi isaga lagu soo dejiyey shay walba oo lagu soo dejiyeyna inuu gaadhsiiyeyna markhaati baan iyadana ka nahay wey macnaha ayib wa kullu man min bacdihi qad iddacaa nubuwatan fakaadibun fiima ddacaa fahuwa khitaamu arusli biitifaaqi wa afdalu alkhalqi cala aliطlaaqi halkan wuxuu kaga hadlayaa nebigu sal lay wasalam risaaladiisa risaalo ka dambaysa inaysan jirin nebi ka dambeeyana inaysan jirin oo ilaahay subxaana watacaala uu ku afjaray yacni risaalada mabda'eedii iyo labadaba inuu isaga ku afjaray oon laga dambaynayn taasuu ku tilmaamaya macnaha muxamedun sal lay slam khaatamu rusul maxamed rususha ayuu khatimay falaa nebiya nebi ma jiro bacdahu gadaashiisa wuxu uhi sheekhu wa kullu man cid walba oo qad iddacaa sheegata nubuwata nebinimo min bacdihi isaga gadaashiisa fakaadibun waya mid beenaalo ah fii maa shay buu beenaalo ku yahay fii maa shay dhexdii buu beenaalo ku yahay iddacaa uu sheegtay maxaa yeeley fahuwa nebigu khitaamu rusli rususha ilaahay ka khatimay weeye oo afjaroo gabagabeeyey biitifaaqin khilaaf la-aan alaisla ogolyahay wa afdalu lkhalqi weeye khalqi ilaahay ka ugu fadli badan weeye cala aliطlaaqi soo reebid la-aan iyadoon waxba laga soo reebin yani ayadoon waxba laga soo reebin khalqiga ilaahay ka ugu fadli badan weyaan bule macnaha ayib nebigu sal lay wasalam inuu nebiyada ilaahay ugu dambeeyo oon laga dambaynin oo gadaashiisa wax rasuul iyo wax nebiga ilahay uusan soo dirdinin subxana wa tacaala ayuu intaa ku tilmaamaya qur-aankaana lagu sheegay qur-aanka ayuu ilahay ku sheegay subxana wa tacaala maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allah wa khaatama annabiyiin muxamed waa nabiga sal lay wasalam muusan ahaanin mid raggiina ka mida aabbihi ma aha yani ninna aabba uma aha xale nabiga sal lay wasalam wiilashuu dhalay waa dhinteen marka yani dadkii lagu sheegahayo oo yani dad waxaa jiray dadkii ay sheegan jireen tabaniga ninna aabba uma aha baa le nebi maxamed sal lay wasalam ayib laakiin waa rasuulka ilaah waa kii ilaahay soo dirsaday waana khaatamu nebiyiin oo nebiyadii buu khatimay nebiyadii baa lagu khatimay oo ilahay ku gebagabeeyey subxana wa tacala qur-aanku marka ilahay ku sheegay subxana wa tacaala inuu yani uu yahay yani aladii khutima bihi alambiyaa nebiyadii buu ilahay ku khatimay subxana wa tacala axaadiista axaadiis aada u fara badan oo ilaa heer gaadhaysa tawaatur gaadhaysa ayaa macnaha qur-aanku uu sheegay iyaguna sheegayo in nebiga sal lay waslam uusan nebi ka dambaynin waxaa ka lamida xadiidka jubayr ibn mucim ee imaam muslim iyo bukhaari labaduba ay soo saareen nebigu wuxu uhi sal lay slam liya lii khamsatu asmaa shan magac baan leeyahay buu nebi uri sal lay slam ana muxamadun wa ana axmadu wa ana almaaxi aladii yamxu allahu bi alkufra وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي أو الذي ليس بعده نبي محمد بالي دها بود مغعيد أحمد نوالي دها ماحي نوالي دها ماحي وترتره ترتره ماحي وحل أبو بحي إلهي با قال لماذا أنا إيقو ترتره بود أنا صوب كي با قال لماذا كوبا بعدي كفرقي وإساقا لدى قال من النبي صلى الله عليه وسلم إلهي سوى صوب وقدقي tawxiidku inuu kor noqdo kufrigi iyo gaalnimaduna inay hoos noqoto xaashir baa ka mid a magacyahayga bu nabig sal lay slam maxaa yeeley maalintii qiyaamada labadayda gomadood hoostooda baa dadka lagu soo kulmin doonaa maanta soo marnay nebigu sal lay waslam inuu u shafeeci doono yani khalaa'iqdo dhan inuu shafeeci doono rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah magacyahayga buu leeyahy waa kaan ujeedna ujeedadeenu tahay caaqib baa laydhahaa bu nebigu sal lay slam caaqib caaqib yani waxa weeyaan ciribtaa laga keenay cebtu waa shayga ugu dambeeya wax walba sooma marka caaqib waxaa laygu bixiyey buu leeyahay yani ilaahay subxaana wa tacaala yaa magaca u bixiyey wa ana alcaaqib aladi laysa bacdahu nebiyu wax nebiyo iga dambeeyaan jirin magacyihiisa marka caaqibkaasaba ka mid a oo kutusaya inaan nebi ka dambaynin rasuulka sal lay wasalam sidaas bay macna ayib xadiid kale waxaa kutusaya bukhaari iyo muslim oo saxaabe aad u fara badan laga wariyo nebigu wuxu uhi sal lay waslam ina mahalii wa mahala alanbiyaai min qablii ka mahali rajulin banaa beytan فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين بن صلى الله عليه وسلم أنا جي النبي يدي هوري waxaan ka dhigannahay bu nabi sal lay waslam sidii nin guri dhisay oo kale gurigii markuu dhisay buu aada u qurxiyey guri aada u qurux badan buu dhisay gurigu ha quruxsanaado laakiin meel buluketi la-eg hal buluketiya baa ka bannaan oo uu ka tegey dadkii baa marka gurigii ku wareegahaya oo fiirinaya markaasay leeyihin war gurigani qurux badanaa oo qiimo badanaa laakiin meesha ayaa ka awda meeshaas buluketigaas yaa meeshaa uun buluketi ka geliya intiisa kale waaba dhammaystiran yahay nebigu wuxu uhi sal lay waslam anigu buluketigaasaan ahay nebiyadana anaa ugu dambeeya bu nebi uri sal lay waslam guri hal buluketiga ka bannaanaa halkii bulukeetina la geliyey oo nebigaa sal lay slam dhismuhu waa dhismihii nebiyada dhismahan bulukeetigu ka bannaan yahay waa dhismihii ambiyada waay halkii bulukeetiga ka bannaanana waa nebiga sal lay slam waa lagu cufay marka waa la geliyey xagee dambe marka nin uu nebinimo sheeganayo ka geli kara marka waa buuxaa sooma weel buuxa waxba laguma shubi kara marka guri yani waxa weye dhismihiisu dhammaystirma meel dambe wax laga saaro male saas nebigu tusaalaha wuxuu ku bixinayaa in aan nebinimo dambe jirin risaalo dambena ayna jirin saasuu rasuulku tilmaamaya sal alay wasalam saas way macnaha bal axaadiis sidoo kaleeto ilaa heer tawaatur gaadhaysa waxay kutusaysaa nebigu sal alay wasalam inay dhabarkiisa ku taalay calaamadda kutusaysa inuu nebiyada ilaahay ugu dambeeyo astaan baa ku oli jirta nebiga sal alay wasalam halkaas dhabarka ah oo weliba garabka bidixda ah carjawdiisa carjawda waa taqaanaa sooma yani garabka carjawdiisa hoosteeda oo garabka bidixda ah halkaasaa nebiga waxaa kaga ooli jirta sal alay wasalam shay ay saxaabadu ku sheegeen inuu ahaa yani ka mathali baydi alxamaama baashan qooleyda la yidhaahdo ukunteedoo kale wax la eg oo hilib oo saa usoo kuusan oo saa usoo kuusan ayaa ku ooli jirta nebiga sal alay wasalam oo astaan u ah in ay macnaha waxa weeyaan astaan waxay u tahay nebinimada khatimkeedii ayay astaan u tahay qaar waxay ku sheegeen yani mila bayd xamaama bay yidhahdaan qaarna waxay ku sheegaan ka maali tufaaxa yani baalkan tufaaxa la yidhahdo soma tufaax oo kaleeto tufaax oo kaleeto wax laego saa usoo kuusan oo hilib ah baa halkaa garabka hoostiisa nebiga kaga oli jirta sal alay wasalam oo astaan u ah inuu macnaha waxa weye uu yahay khaatamu nabiyiin saas way macnaha waxaa la odhan jiray yani waxa weeyaan waa calaamatu khatam yani waxa weeyaan khatmi nubuwa calaamadaasaa ku taalay nebiga sal alay wasalam saas way macnaha sidaa ilaa heer xadiis yani waxa weye uu soo saaray imaamu axmed oo nin la yidhahdo abirimsa laga warinayay ayaa wuxuu yidhi aabbahay baan israacnay buui ilaa aan rasuulka usoo gallay sal alay wasalam markaasa waxaan arkay buuhi rasuulka sal alay slam madaxiisa oo xinno la mariyey xinna saaran yahay garabkiisa hoostiisana waxaan ku arkay buu yidhi shay soo kuusanoo sida tufaax oo kale ah ayaan ku arkay buu markaasuu aabbahay baa wuxuu yidhi ana tabiibun afalaa atibu halaka buui anugu nin dhakhtar baan ahaye yani waxaan ma kaa dhakhtariyaa buu yidhi kaasoo taagan hilibkan meesha ka soo taagan ma kaa dhakhtariyaa bui ma kaa gooyaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam tabiibuha aladii khalaqahaa dhakhtarkeedu waa kii abuuray oo meesha ku dhajiyey buu nebigu sal alay slam saas manaa yaani ilaahay baa ugu talagalayba waa astaan iyo calaamo waana astaan horraysayoo horay ummadaha loogu sheegay inuu calaamadaa leeyahay waana calaamad macnaha waxa weeyaan la tilmaamayo in badan yani sharaa'icdii hore iyo lagu sheegay wey macnaha sidaas daraaddeed calaamadaasina nebiga waa ku taalay salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka yani nusuusta kutusaysa qur'aan iyo sunnada inaan rasuul ka dambaynin nebina ka dambaynin yani waxa wey nusuus ilaa heer tawaatura macnaha sidaas daraaddeed bay culimada islaamku waxay isku waafaqeen gadaashiisa ninkii nebinimo sheegta ama risaalo sheegtahay inuu gaal yahay bilijmaac saas man waxaa kaloo nebigu uu sheegay sal lay wasalam inay gadaashii imaan doonaan rag badan oo beenaalayaal ah oo nebinimo sheegan doono xadiidka abu daawuud iyo ay soo saareen min xadiid tawbaan wa annahu sayakuunu fii ummatii kadaabuuna alaaثuuna bn abri sl lay slam kulluhum yazcamu annahu nabiyun wa ana khaatamu nabiyiina walaa nabiya bacdi bn abri sl lay slam soddon beenaale yaa ummadayda ka soo dhex bixi doona oo nin walba nebinimo sheeganaya nebine igama dambeeya buu nebigu sal lay slam saas way macana ayib oo ficlan markuu nebigu saa u geeriyoodayba rag baa soo boodaya markiiba nebinimo la booday rasuul baan ahay anigana nebi baan ahay buleyxat alasadi nin la odhan jiray yani waxa weeyaan ree bani asad niman la yidhaahdo ka dhashay oo markii dambe uu islaamay inta laga adkaaday nebinimu sheegtay musaylimat alkadaab baa ka mid ree bani xaniifa waxaa ka mid a sajaac meel laodhan jiray islaamtii haweeney baaba ka mid a nebinimo sheegatay ficlan markiiba rag baa la soo boodo maratay nin walba boodoo yidhi maratay aniguna nebigaan ahay waana la rumeeyey dad baa rumeeyey markiiba dad markoo deer muslimiin ahaa baa yaan rumeeyey nebiyada faraha badan ee beenbeenta soo baxay macna ayib nin nebinimo sheegta waxaa ugu dambeeya oo hadda dad badani raacsan yihiin intaanu xusuusnahay kuwa sheegta waa jiraanoo laakiin wax weyn aan noqonin laakiin ninkan la yidhaahdo axmed khulaam mirza qadiyaaniyada ninkay u nisbo sheegtaan axmed hulaam mirza ariiq kooxdan la yidhahdo qadiyaaniyada masaajid bay leeyihin magaalada nairobi masaajid bay kuleeyihin meel walba masaajid bay kuleeyihin islam bay sheegtaan lakin waa gaalo masaajidoona laguma sugan karo gawracooda lama cuni karo gabdhahooda lama guursan karo waa gaalo waay maxaa yeele waxay raacsan yihiin nin la yidhahdo axmed khulaam mirza oo ingiriisku sameeyey ingiriiskaa asalkiisaba sameeyey waagii shif aljaziira alhindiya oo jaziira macnaha waxa way ahaa shif aljaziira alhindiya waagii muslimiintu ahisteen oo ka talin jireen oo ingiriiska intay uu la dagaalamay oo yacni waxa weye ka qabsaday ayaa la sameeyey ingiriiskuna wuxuu u sameeyey inuu nasakho waxa la yidhaahdo fariidada la yidhahdo fariidat aljihaad sidaas daraaddeed nebinimuu sheegtay nebi baan ahay diintii nebi maxamed la yimidna waxba kama bedelin laakiin waxaan ka bedelay uun jihaadkii baa hadda cidda ugu xoog badan ee taageerta waa ingiriiska saldhigyadooda ugu waaweyn ee meeshay ku yaallaan waa ingiriiska ficlan kuma guulaysanin laakiin waxa weeyaan maarata oo waa fadeexoobeen oo markiiba waa ceebtoodii waa la ogaaday laakiin waxa weeyaan waa niman noocaas oo nebi kaliya rumaysan yihin oo nabigeenna ka dambeeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa niman gaala amarka yani islaam maaha sidaas way macnaha ayib marka bilijmac culimmadu waxay isla ogol yihiin ninkii nebinimo sheegta nebiga gadaashiisa sal ly wasalam yani waxa weeyaan in uu gaal yahay ayib wa kullu man cid walba oo qad iddacaa sheegata min bacdihi nebiga gadaashiisa nubuwata nebinimo sheegata fakaadibun wee beenaalo weye fii maa shay buu beenaalo ku yahay iddacaa uu sheegtay maxaa yeele qur-aankii iyo sunnadii iyo ijmaacii ummaddaba waa ka hor yimid intaa ka yar baana lagu gaaloobaa fa huwa kaasi khitaamurusul fa huwa nebigu dheh khitaamurusuli rusushii yacni khatinkoodii weeye biitifaaqin isku waafaqid biitifaaqin xataa sharaa'icdii hore iyo shareecadeennaba ummadihii hore ee tawreed iyo injiishii saxda ahayd rumaysnaa iyo ummadda islaamka kulligood ummadaho dhan waxay isku waafaqsan yihiin inuu yahay nebi maxamed sal lla lay wasalam yani waxa weye rususha ilahay ka ugu dambeeya allahuma dadkan inxiraafay oo dee yuhuudda inxiraaftay ee yani nasaarada inxiraaftay ee dee aan tawreed iyo injiil ummaddeedii aan ka turjumaynin mooye laakiin ummadihii kutubtaa rumaysnaa laftooda waxaa loogu sheegay inuu rususha ilahay ugu dambeeya nebigu sal ly slm marka biitifaaqi lumam waay ummadahoo dhan baa isku waafaqsan وأفضل الخلق خلق إله كأوجو فضبنا وعلى الإطلاق سور ريبل الآن أيضا محمد لقى سور ريبل أي خلق إله فضبنا وصامر لي نصوص تكتوس النبي صلى الله عليه وسلم فضل جيسا أنا سيد ولد آدم ولا فخر النبي صلى الله عليه وسلم وكيله وحكى لك تكتوس أحاديث تنكوس ومرنا الشفاعة هي مقام المحمود إيه درجة الوسيلة إيه يعني وين صامر نصوص تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم كتوسه طيب فصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم وحفصلوا يعني في من عجحي هو إساقب أفضل الأمة أمة أقفل بضن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قداشيس وذكر الصحابة نفصل بؤية في ذكر الصحابة صحابة الشيطان كودي بمحاسنهم مع محاسنهم ولا قيال كودي صحابة يقول الله intii laga gaari karo wanaagyaalkoodiina la sheego ay lahaayeen walkafi iyo ka gaabsi can masaawiyihim xumaanyaalkooda laga gaabsado in yacni laga kaaftoomo oo laiska daayo oon la dhex gelin wixii xumaana ilan bashar waayo xumaan waa ka dhacday ninkii xumaani ka dhacdo saxaabada ka midana in xumaantiisa laga gaabsado wamaa shayna in laga gaabsado shajara dhex galay baynahum saxaabada dhexdooda wixii dhex maray oo iyadana dagaallo iyo arrimo ijtihaadiya iyo wixii dhexdooda dhacayna in iyadana laga gaabsado arrimahaasuu baabu yahay masaladan waa masalatu saxaaba waxay ka mid tahay masaa-isha waaweyn ee culimmadu ay ku qoraan kutubta caqiidada sababta loogu qorana waxa weeye saxaabada nebigu sal lay wasalam waa ummadda yacni bilowgeedii wa waa dadka soo gudbiyey kitaabkii ilaahay soo dejiyey iyo sunnadii nebiga sal lla alay wasalam dadka soo gudbiyo ummadda soo gaadhsiiye waay ayaga nabarkii gaadhaayey waa nabar diinta gaadhay waay saas way macanaha ma aha uun rag yacni dhib gaadhay ama wax ka sheeg gaadhay laakiin waxa weeye waa wax ka sheeg diinta gaadho wey abu zurcat araazi raxmat ullaahi calayh ayaa wuxuu yidhi waxay damceen inay duraan kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal lla alay wasalam markaasay meelay u soo maraan waayeen ilaa inay saxaabada nebiga duraan mooye salawatu rabbi wasalaamu caleyh ficlan sidaas wa yaani saxaabada nebiga nin duray haddaad aragto wax ka sheegaya macnaha diintii buu duray nebigiina waa duray salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed baa wuxuu yihi shekhu islaam ibnu taymiya waxaa la weydiiyey buu yihi nimanka la yidhaahdo yahuud yaa waxaa la yidhi tawreed dadka rumaysan yaa ugu fiican baa la yidhi markaasaa waxay yidhahdeen asxaabu muusa muuse se raggii la saaxiibay ee la noolaa ee ardadiisii ah waxaa la weydiiyey nimanka la yidhaahdo nasaarada waxaa la yidhi dadka injiil u nusba sheegtaa yaa ugu fadli badan waxay yidhaahdeen asxaabu ciisa raafidada iyo shiicada la weydiiyo waxaa la yidhi diinta islaamka dadka sheegtaa yaa ugu xun baa la yidhi markaasa waxay yidhahdeen asxaabu muxamadin fiirsada ha waa nimanka shiicada la yidhahdo baabka nimanka loo guntay in lagu radiyana waa iyaga على اختلاف فرقهم ويكلا السكيان لكن رافضة يغلاد هذا قال سي حجري لي نوان كان بهرضة لي لازم تقنان بهرضة وشيعة أصل كود أغخانيين تو وشيعة نصيرية ده نوان كلي لدي علوية ده سوريا كتلية وشيعة أصل كود وشيعة رافضة ده نوان كلي لهذا كتلية ماشي لي لهذا إيران أصل كود وشيعة نوان كاوي نوان كصحابة النبي قد دري صلوات ربي وسلام عليه ee markii la yidhi dadka ummadda islaamka ayaa ugu ugu xun yidhi nebi maxamed saaxiibadii oo ninka saaxiibadii hadday xun yihiin soo isaguna ma xuma ha dhacni saxaabadu kuma eka bal nebi maxamed bay dhacni u tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeelay ninku hadduu fiican yahay dad fiican baa la saaxiiba haddaad doonayso nin inaad ogaato xumaantiisa iyo samaantiisa saaxiibadii fiiri baa la dhaha soo ma saaxiibadiisaa lagu miisaamaa macnaheedu waxa weye saxaabadii nebigaa xumaa nebi maxamed baa xumaa wey salawatu rabbi wasalaamu caleyh nimankaa wey marka ayib nimankaasaa marka lagu radinaya masalatu saxaaba haddaad maqasho masalatu alkhilaafa iyo masalatu saxaaba masaa-ishaasi shiicada ayaa macnaha waxa weye lagu radiyaa oo iyaga macnaha waxa weeyaan ahlusunna waljamaca yani waxa weyaan iyagaasaa macnaha n yani n yani akhdhaadooda iyo inxiraafaadkooda iyo khaladaadkooda iyo iyagaa lagu sheegaa macnaha ayib wuxuu yihi wabacdahu wabacdahu gadaashiisa nabiga gadaashiisa sal alay waslam الخليفة ها وبعده قداشيسة الخليفة ها كخليف كيساء أمد أقدم به الشفيق وي ها أما بعده قداشيسة وحا هذا النبي الخليفة بها هذا النبي قداشيسة وحا نقضي خليف كيسي الشفيق دمرين تبنا أنك لا أمدي سون حريص تبنا طيب نعمة وحا نعمة لهذا النقيب الأمة أمد عريف كذا الصديق المخصوص بالمدح الصديق هو ويعني وحوي الصديق هو ذاك كاسي خليفك أن لنا هي رفيق المصطفى يعني دورنها والنبي صلى الله عليه وسلم دورنها صاحبك وهي في الغار قدك أو صاحبك شيخ المهاجرين وهي مهاجرينta odaygoodii weeye wal ansaari iyo ansaarba wa huwa isaguna alladii kii weye tawallaa tawaliyey binafsihi isaga nafsad ahaantiisa ayuu wuxuu tawaliyey jihaada man cidli jihaadidooda tawallaa jeedsaday cani ilhudaa hanuunka ka jeedsaday nebigu markuu geeriyooday sal alay wasalam khilaafada waxaa uga dambeeyey abubakr asidiiq huwa alkhaliifa khaliifka waxaa la yidhahdaa ciddii kaaga dambaysa mas-uuliyaddaada hawsha aad hayso ciddii kaaga dambaysaa khaliif la yidhahda marka khaliifkii shafiiqa ahaa shafiiq wuxuu u yidhi nebigaa wuxuu yihi sal ly waslam arxamu ummatii biummatii abibakrin buu nab sal abuu bakrin ummadayda ka ugu naxariis badan oo ummadda u naxariis badan ugu naxariis badani waa abubakr buu nabi sal lay slam in aada u qalbi nugul oo naxariis badan oo macnaha dhimrin badan oo turid badan buu ahaa saas way macnaha ilaa uu nebigu sal lay waslam uu arrintaa iyadaa uu ugaba dhigayba astaanta aan lala wadaagin oo nin walba uu kaga horreeyey macnaha yacni arxamu alumma bilumma abubakrin saasuu shafiiq ugu tilmaamay nicma naqiibu lumma naqiibka waxaa la yidhahdaa waa ninka yacni dadka laga xulo oo mas-uulka looga dhigo ninka mas-uulka looga dhigo masalan qabiilka oo kaleeto cayfna waa la yidhahda naqiibna waa la yidhahda ruuxa mas-uulka u ah baa naqiibka la yidhahda ayib nicma naqiibu lummati sidiiqu wuxuu sheegay marka manaaqibtii uu lahaa qaar ka mid oo waa nebigu sal ly slm markuu soo hijroonayay waan soo marnay godkii uu galay ninkii rafiiqiisa ahaayoo godka la galay wey saxaabada muhaajiriin iyo ansaarba odaygoodii wey dadkii hanuunka ka jeesaday ninkii isagu naftiisu la dagaalamayo oo la jihaaday ilaa uu diinta iyo xadirada dib ugu socday abubakr sidiiq horta nabigeenu sal lay waslam wuxuu geeriyooday isaga oon ummadda mas-uuliyaddeeda ninna aan u dhiibin ninna nebigu uma magacaabin sal lay wasalam hebel ha iiga dambeeyo iyo hebel ha qabto iyo hebel baa yacni waxa weeyaan uga tegey midna nebigu ma odhan sal lay wasalam ahlusunna waljamaaca waxay qabaan nebigu wuxuu bixiyey sal lay waslam intuu noolaa astaamo iyo calaamado ku tusaya oo nooc baraarujina ay ku jirto in uu hawshan iyo mas-uuliyaddan uu uga dambayn doono abubakr sidiiq laakiin si cad nebigu uma dhihin sal alay waslam gadaashay waxaa idiin talin doona abubakr sidiiq nebigu uma dhihin sal alay waslam nafsan uma dhihin laakiin wuxuu bixiyey nebigu dilaalaad tusmooyin ishaaraad caddaymo yacni uu ummadda ugu tilmaamayo in abubakr uu ka dambayn doono rasuulka sal alay waslam waxaa la yidhaahdaa muxuu nebigu nafsan u odhan waayey abubakar baa iga dambayn doona ummadda ugu sheegi waaya waxay culimmadu kaga jawaabaan wuxuu ogaa nebigu sal lla lay waslam ummadda muslimiinta iyo saxaabadu ninaan isaga ahaynba inaysan raalli ku noqonayn marka waxa weeye arrin iska taxsiilulxaasil ah marba haddiiba ummaddu nin kale aynan raalli ku noqon doonin oo iyaguba macnaha dooran doonaan nebigu saasuu uga tegey salawatu rabbi waslamu caleyh haddana ishaaraad buu nebigu bixiyey sal lay waslam waxaa ka mid a ishaaraadka markuu nebigu xanuunka uu ku geeriyoon doono uu xanuunsanayo xadiidkii bukhaari iyo muslim ay soo saareen ayaa nebigu wuxuu yihi sal lay waslam wuu kici waayey salaaddii buu usoo kici waayey markaasaa nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam waxaa la jooga marka xafsa iyo caaisha wuxuu yidhi dad u sheega dadka ha tujiya abubakar caaisha marka waxoogaa aabbaheed waxay uga cabsatay haddii meeshii nebiga sal lay slm iyo booskii nebiga uu istaago waxoogaa ama maaragtay il iyo wax ku dhacaan oo markaasay tiri nebi allow yacni abubakar waa nin qalbi jilicsan meeshaadii hadduu istaago oo meeshaad istaagi jirtay istaagana dadka ma tujin karo sidaas daraaddeed waxay ila tahay nin kale in meeshaad ku wareejiso waa ka diiday nebigu sal lay slam haddana xabsay u adeegsatay xabsa haddana intii o kale nebigu ku tiri sal lay slam markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam muruu abaa bakrin falyusalli binnaas markaasuu nebigu weliba intaa kuma diinin wuxuu yihi ya'ba allaahu waalmu'minuuna ilaa abaa bakrin abubakar faraa dadka ha tujiyo maxaa yeelay ilaahay iyo mu'miniintuba waa diideen waxaan abubakar ahayn allana waa diidey riwaayaad kaleo xadiisku waxay kutusayaan oo muujinayaan abubakar meesha marka waa ka maqnaaye cumar baa dadku dhehena tuji nebigu markuu arkay cumar oo salaaddii dadka gelin raba buu nebigu yihi laa laa laa laa laa laa laa yacni ka noqo buu nebigu sal lay slam u yeedha abubakrin abubakar dadka ha tujiye buu rasulku yuri sal lay slam marka waa astaan cad oo kutusaysa nebigu sal ly wasalam inuu gadaashiisa ilan diinta hogaankeediiba mar hadduu u dhiibay adduunyada hogaankeediina soo la mid maaha waa astaan cadoo nebigu uu ku muujiyey abubakar inuu hawsha uga dambayn doono salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah xadiidka jubayr ibnu mucim ee sidoo kalete bukhaari muslim ay soo saareen haweeney baa nebiga u timi sal lay wasalam markaasaa nebigu wuxuu amray inay u soo noqoto yani hawl bay ka lahayd markaasuu yidhi igu soo noqo markaasaa waxay tidhi ara'ayta in ji'tu walam ajidka nebigow haddaan intaan soo noqdo ku waayo bal ka warran maxaan samayn wuxuu raawigu leeyahay kaannaha taquulu lmowt yacni geeri bay markaa ka wadaa adoo geeriyooday haddaan imaado maxaan sameeyaa markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lay wasalam in lam tajidiinii fa'tii abaa bakrin buu nebi uri sal lay slam haddaad i weydood i heli weydo abubakar u tag buu nebi uri sal lay slam sooma cadda abubakar u tag buu ku yidhi macnaha haddaan geeriyoodo booskaygii abubakar baa joogay abubakar u tag buu rasulku yuri sal lay slam saas way macnaha xadiidka bukhari muslim baa soo saaray waxaa kaloo isaguna kutusaya xadiid isaguna abu hurayra uu yacni warinayo oo isaguna saxiixa saxiixaynku ay bukhari muslim soo saareen nebigu wuxu uhi sal lay slam anoo hurdaa ayaa waxaan arkay buu yihi ceel anoo dul jooga ceelka marka wadaan baa ku jirta wadaantii baan soo saaray buu yihi intii ilaahay doonay baan wadaantii soo bixiyey buu yihi oon biyo ku soo saaray markaan anigu ka aanbogay ayaa waxaa ii dabamaray buu ihi ibnu abi quxaafa abubakar markaasuu isaguna soo saaray buui fanazaca minha danuuban aw danuubayn wadaan mise laba wadaamood buu ka soo saaray wa fii nascihi dacfun buu nabi uri sal lay slam soo saaridiisana waxoogaa dacfiyaa ku jiray wallaahu yakfiru lahu dacfahu buu nabi uri sal lay slam dacfigiisana ilaahay baa u dhaafi markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam uma istaxaalat garban wadaantii markaa waxayba isu bedeshayba wadaan weyn oo laba yani waxa wey harag oo laysku tolay ah wadaan weyn bay noqotay waxaa markiiba qaaday ibnu ibnualkhadaab cumar cumar baa qaaday markaasuu wax alla wixii sabada joogay oo dhan intuu biyo ka dharjiyey buu bannaanka tumay buui saas maana marka culimmadu waxay ku fasireen waxaa laga wadaa arrinta khalaafada nebiga sal lay wasalam baa wadaantahaya waa mas-uuliyadda abubakar baa uga dambaynaya wakti aada u yar buu haya abubakar hawshuu qabtayna way noo soo socotaa waan sheegi doonaaye hawl waxay ahayd uun daakhili ah cumar baa qaaday muddo dheer buu hayey taqriiban oo khilaafada uu hayey waana muddadii futuuxaadka iyo furashada ugu fara badan muslimiinta ay gaadheen wey macnaha saas weyaan oo labadii dowladood ee waaweynaa furus iyo ruum labada yani xilliga la qabsaday labadoodaba xilliga cumar bay ahayd marka taasuu tilmaamayaa buu nebigu salawatu rabbi wasalaamu calayh culimadu leeyihiin macnaha marka nebigu sal lla alay waslam wadaantii uu soo saarayey markuu isagu ka degey waxaa u dabamaray abubakr sidiiq baa u dabamaray khilaafadii wey iyo mas-uuliyadii wey macnaha sidaas weeyaan intaasoo dhan waxaa ka cad xadiidka caaisha ay warinayso imaam muslim uu soo saaray waxaa nebigu yidhi sal lla alay waslam xanuunka uu ku geeriyoon doono markuu ku dhex jiro xanuunsanayo ayaa nebigu wuxuu ku yidhi caaisha udcu lii abaa bakrin abaaka wa akhaaka xataa aktuba kitaaban fainii akhaafu an yatamannaa mutamanin wayaquula qaa'ilu ana awlaa waya'ba allahu waalmu'minuuna ilaa abaa bakrin nebigu wuxu uhi sal lay waslam caaisha ku yidhi iigu yeedh aabbaha iyo walaalka qoraal baan qorayahay ha kitaab baan qorayahay iigu yeedh maxaa yeele waxaan ka cabsanayaa mid inuu iska tamaniyo oo uu yidhaahdo anigaa mudan ilaahay iyo mu'miniintuna waxaan abubakar ahayn waa diideen buu nebi uri sal lay slam saas way macnaha yani waa xanuun ku geeriyoon doona axaadiistaasu marka nebigu sal lay wasalam yuu ishaaraad ku bixiyey in uu abubakar uga dambayn doono mas-uuliyadda iyo hogaanka muslimiinta inuu uga dambayn doono xadiistaasuu nebigu sal lay slam ku muujiyey laakiin nebigu abubakar doortana ma dhihin abubakar baa khaliif ahoo ku cadna muusan dhihin axaadiistaasu laakiin uga tegey iyo mawaaqifta uu saxaabada ku tusaaleeyey nebigu sal lay waslam kadibna markuu nebigu gooriyo geeriyooday sal lay waslam ayay saxaabadu isu yimaadeen saqiifatu bani saacida laisugu yimid ansaar baa markii hore isu tagtay ansaari waxay ku talagaleen maadaama nebigu geeriyooday sal lay wasalam inay iyagu markaa mas-uuliyaddii muslimiinta qabtaan gooni bay u shireen meesaa iyagoo ku shirsan ayaa waxaa ka war helay cumar iyo abubakar iyo abu cubaydat bnu jaraax iyo rag badanoo muhaajiriintii hore ah meeshii bay ka soo tageenoo meeshay ugu yimaadeen waa la wada hadlay markaa ansaarta waxaa u rashaxan ninkii la odhan jiray sacd ibnu cubaada markaasaa abubakar hadlay quraysh iyo macnaha carab meeshay ka joogtuu muujiyey nimankii la odhan jiray muhaajiriin iyo dowrkay lahaayeen buu muujiyey ansaar buu ammaanay oo dowrkay diinta ka lahaayeen iyo nebigu si u ammaanay buu sheegay markaa kadibna wuxuu ku gebagabeeyey inaan arrintan laga lahayn quraysh markiiba cumar baa la mubaayacooday wuxuu isagu soo jeediyey laba nin baan idiin doorayaa buuhi mid ka mid a la mubaayacooda cumar ama ninkii la odhan jiray abu cubaydat ibnu jaraax amiinu hadihi alumma labadan nin ka mid aan idiin doorayaa la mubaayacooda buuhi cumar baa marka wuxuu yidhi oo meesha joogay hadal uu yidhaahdo waxaa iigu cuslaa buu yidhi oon ugu necbaa buu yidhi cumar doorta maxaa yeelay buu yidhi anigoo kale bulsho uu abubakar ku jiro inaan u taliyo wax walba igala culus buu markii buu soo booday oo markaasuu gacan qaaday abubakar sidiiqoo abubakar buu la mubaayacooday abu cubayda la mubaayacooday saxaabadii o dhan baa soo istaagay markaas la mubaayacooday sidaasay marka ku dhacday khilaafadii abubakar sidiiq bilijmaac isagoo nin khilaafay uusan jirin taana way miduu nebigu isku halaynayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ee uu lahaa aba allaahu waalmu'minuuna ilaa abaa bakrin abubakar oo meesha joogaayey mu'miniintu nin kaley ogolanayaan ma jiro saasay marka isugu waafaqeen oo abubakar uu khaliif ku noqday oo lagu doortay macnaha ayib wa bacdahu marka fadaa'il aad u fara badan buu leeyahy fadaa'ishiisa wax la xasrin karo maaha lama koobi karayo ilaa nebigu sal lla lay wasalam uu yidhi xadiidka abu saciidin alkhudri low kuntu mutakhidan khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliila buu nabir sal lay slam yani nin un haddaan khaliil ka dhiganayo khaliilka waxaa la yidhahdaa waa ruuxa aad jeceshahay ee jacaylkiisa uu qalbigaagao dhan qabsaday haddaan khaliil nin un ka dhiganayo abubakar baan ka dhigan laha bu nabir sal lay slam isagiiyo cumar maray isku dhaceenna nebigu aad buu uga xanaaqay saaxiibkaydmaad ii daysaan buu yidhi gooraad ii beeniseen buu i rumeeyey xoolihiisu igu garab istaagay intaasuu ila socday dad baan mar isaga keligii ka hayay ilaan isagaa ugu horrameeyey nebiga sal lay wasalam saas wen macnaha nin kasta war nebiga ka soo gaadhay waxoogaa kabwa iyo ka istaagid iyo ka fiirsi waa lahaa waxaan abubakar ahayn abubakar laakiin war nebiga ka soo gaadhay sal lla lay waslam marnaba ma taradudin mawaaqif marka cajiib u leh abubakar sidiiq oo aan marnaba lagu gaarhi karin marnaba aan lagu gaarhi karaynin wey macnaha sidaas weeyaan raggii oo dhan baa uga hadhay oo mawaaqiftaa u daayey saxaabaduna ijmaac bay ku ahaayeenoo waa laysla ogolaa ummaddan bacda nebiyiha inuu ugu fadli badan yahy cabdullahi bni cumar baa wuxuu leeyahay xadiidka bukhaari uu soo saaray kunna fii zamani nabiy sal lay wasalam laa nacdilu biabi bakrin axada uma cumara uma cuhmaana uma natruku asxaaba nabiyi sal lay slm laa nufaadilu baynahum wakhtigii nebiga sal lay wasalam nebigoo noolba abubakar nin aan garab dhigi jirnay ma jiro kadibna cumar baan ku xijin jirnay kadibna cumaan baan ku xijin jirnay saas way macnaha waad garanaysaan xadiiskii bukhariga aan kusoo marnay xataa nebigu isaga iyo cumar ayagoon meesha joogin ayuu kalsooni uu iimaankooda ku qabo buu nebigu odhan jiray sal lay wasalam aniga iyo abubakar iyo cumarba waan rumaynay buu dhihi jiray nebigu sal lay wasalam iqatan biiimaanihim iyo wax xagga sharci shaarica ka yimi inaysan diidayn waxaa ka mid a xadiiskii nebigu dhihi jiray sal lay wasalam yaani nin baa adhi la joogay adhigii isagoo la jooga ayaa waxaa soo weerarayey neef bay ka qabsatay kala carartay wuu ka daba orto markaasuu ka riday markaasoo yeydii baa waxay tidhi man lahaa yowma laa raaciya lahaa ilaa ana yaa lahaan doona maalin ayna cid raacdoo la joogto aynan lahayn aniga mooye waxa hadlaya waa yey saxaabadii waa yaabeen marka markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam aamantu ana wa abubakrin wa cumar meeshana mayna joogin aniga iyo abubakar iyo cumar waan rumaynay inay yey hadashay idinku waad la yaabteen sooma anagu rumaynay saasuu nabigu yuri sal lay wasalam haddana wuxuu yidhi mar yacni nin uu saaran yahay neef lo-ah oo uu beer ku falanayo ayaa neefkii lo-ahba hadlay oo wuxuu yidhi la iiguma talagelin la iimana abuurin inaad beer igu falato markaasay saxaabadii la yaabeen markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam aamantu ana wa abubakrin wa cumar aniga iyo abubakar iyo cumar waan rumaynay saas way macnaha cali bni abi aalib baa wuxuu leeyahay markuu cumar geeridiisii cumar geeridiisii markuu geeriyooday baa la isugu yimid waan utegi doonaa insha allah tacala oo la dilay markaasuu wuxuu shahaado ah wuxuu qirayaa in uu ugu fadli badnaa ummadda bacda abi bakr in ugu fadli badnaa markaasu wuxuu leeyahay in badan baa waxaan maqlay nebiga odhanaya sal lay wasalam yani dahabtu ana wa abu bakrin wa cumar wa kharajtu wa ana wa abu bakrin wa cumar wadakaltu ana wa abu bakrin wa cumar waa ku lamaanaan jireen nebiga sal lay waslam saas maana adduunka lamaanaantay ku lamaanayeen bay qabrigana ku lamaan yihiin soo ma aakhare haddii la tagana saa un bay ugu lamaanaan doonaa nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macana marka labada ninba saasay ahaaneen laakiin abubakr sidiiq radi allahu canhu ayaa ka horeeya oo aan marnaba uusan gaari karaynin macnaha ayib meelo lagu tartamay baa jira oo lagu kala hadhay nebigu sal lay slam maalin maalmaha ka mid a xadiiska saxiixa waa ka dhihi jiray maanta yaa wax sadaqaystay ee u dhihi jiray abubakar aniga yaa janaazo macnaha yani booqday ama yani raacay aniga yaa soomay aniga yaa waxaa sameeyey aniga maalinkaasaan ka hadhay maalinna waa la tartamay oo nin walba xoolihiisiibuu sadaqu bixinahay abubakar maalinkaa wuxuu yihi jaaniskii wuxuu yihi cumar jaaniskii ugu fiicnaa buu ahaa oon is yidhi maalinkaa laleha abubakar waad ka hormari doontaa maxaa yeelay xoolaha gacanta ku hayay buui waxay ku soo hagaagtay buu ihi xilli aan xoolo fiican gacanta ku hayo markaasaan idhi bu alaleha abubakar maanta waad ka hormari xoolahaygii niskooda baan soo kaxeeyey buui niskii baan keenay meeshii anigu xoolaha niskooda aan keenay abubakar xoolihiisii oo dhan buu keenay markaasaa la yidhi miyaad uga soo tagtay carruurtii iyo reerkii iyo ilaahay baan uga soo tegey buui saas way macnaha marka mawaaqif noocaasoo kale jiro raggu isu qireenoo lagu kala hadhay intaan aakharaba la gaadhin macnaa waxa wey adduunkii laysu sallimay baa ka mid a macnaha abubakr sidiiq radi allahu canhu huwa asidiiqu xaqan wa huwa afdalu hadihi alumma cala aliطlaaq bacda nabiyiha sal lay slam saas way macnaha ayib wuxuu yidhi wa bacdahu gadaashiisa nebiga gadaashiisa waxaa ahaaday alkhaliifatu baa ahaaday kii uga dambeeyey arrimaha muslimiinta alkhaliifatu lahu fii ummati wa ashafiiqu ee dhimridda badnaa ee naxariista badan nicmo waxaa nicmo lahaaday naqiibulummati ummadda mas-uulkeeda iyo cariifkeeda ayaa nicmo lahaaday asidiiqu midka ammaanta lagu khaas yeelayana asidiiqu weye waa sidiiqi daaka midkaasi rafiiqulmustafaa mustafaha waa nebiga sal lay slam nebiga doorano ah rafiiqiisii iyo lamaanihiisii iyo saaxiibkii weeye fil kaari godka dhexdiisa saaxiibka ugu ah ayib shaykhuulmuhaajiriina muhaajiriinta odaygoodii weeye wal ansaari iyo ansaarba saxaabadu labadii qaybooda ka koobnaayeenba odaygoodii weeye wa huwa isagu alladii kii weye tawallaa tawaliyey binafsihi isaga naftiisa jihaada man cid jihaadkood buu tawaliyey tawallaa jeesaday cani ilhudaa hanuunka ka jeesaday intaa wuxuu ku tilmaamayaa beytka mawaaqiftii abubakr sidiiq markii uu qabtay khilaafada kadib mawaaqif cajiibu lahaa saas way macnaha yacni aada buu runtii u naxariis badnaa laakiin ma qawaaqifta u baahan ragannimada markii la joogo xataa cumar iyo geesinimadiisa iyo ad adeegiisa waa ka adkaa saas way macnaha waa nuglaa waan xariis badnaa laakiin nugayl dacfi ama ahayn ila nugaylkaa nooc qaarkii wuxuu yahay nooc dacfi ah oo raganimo xumo ah ma ahayn midka abubakr sidiiq sidaa ma ahayn saas macana laba mawqifoo waad garan kartaanoo markuu nebigu geeriyooday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oy saxaabadu aad u argagaxeen cumar waa isku dardarmaday cumar xaaladdii waa ka khadhaaraatay wuxuu qaadan waayey nebigii baa geeriyooday markaasuu intuu seef la soo baxay buu yidhi walle inuusan geeriyoonin ninkii aan ka maqlo wuu dhintayna qoortu ka oli maysa buji carar warkaas yaa dhihi kara waa dhintay meeshan uu guuxahayaayo dadkii waa ka wada cabsanaya abubakr sidiiq oo marka goobta ka maqnaa baa yimid wuu soo galay muusan la hadlay marka hore wuu gudbay nebigu u galay sal lla alay wasalam maradiiu ka fayday wejigiisa markaasuu dhunkaday wuxuu ku yidhi tibta xayan wa mayitan walan yajmac allaahu laka almowtatayn buu ku yidhi yacni geeri iyo nololba waad ku wanaagsanaatay ilaahayna laba geeriyood isugu kaa dari maayo intaa markuu yidhi buu soo baxay abubakar buu wuxuu usoo baxay cumar oo meeshan taagan oo wuxuu yidhi walyaa kaagan seefta watow war dadka fadhiisa buu ku yidhi markaasuu wuxuu akhriyay aayaddii qur-aanka ahayd innaka mayitun wa inahum mayituun iyo aayaddii ahayd wamaa muxamadun ilaa rasuulu qad khalat min qablihi اrusul afain maata aw qutila inqalabtum calى acqaabikum waman yanqalib calى caqibayhi falan yadura allaha shaya labada aayadoodba waxay tilmaamayaan inuu nebi maxamed geeriyoonayo salawatu rabbi wasalaamu caleyh dadkii markaasaaba miyir ugu horreysayba oo markaasaaba waxaa ka dhaadhacdayba inuu nebi maxamed geeriyoonayo salawatu rabbi wasalamu caleyh labada aayadoodba qur-aankay ku jireen wayna yaqaaneen laakiin xaaladdaa halmaansiisay soo ma adiga aabbaha iyo hooyadaa markay geeriyoodaan xaaladu soo kugu xumaan mayso aabba iyo hooye wax ka qiimo badan baa geeriyooday saas macanaa saxaabadu marka inuu abubakar cumar iyo ay wareeraan waa wax xaaladda meesha taallaa keentay laakiin mawqifku waxa weeye casiiskii cajiibkaa waa mawqifka abubakar waay saas macanaa asagoo kulligood ka jeclaa nebiga sal alay wasalam ayaa haddana mawqifkiisu wuxuu noqday mawqifka ummadda badbaadiyey cumarka laftiisii waa miyirsaday wuxuu leeyahay dadkiibaa aayadihii isla dhex maray wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalad min qabli rusul aayaddii baa la wada akrinaya ood moodaaba inay markaaba soo degtay macnaha sidaas weeyaan mawqifka labaadna wuxuu ahaa waa mawaaqiftii yacni abubakr sidiiqa cajiibka lahayd ee geesinimadee markii nebigu geeriyooday sal alay wasalam ayaa carab inteedii badnayd way ridowday islaamnimadii bay ka noqdeen waxaa la yidhahdaa saddex masjid baa salaadda lagu tukanahay ummadda intoodii kale oo dhan wax waxay noqdeen nebiye kale nabiyadii faraha badane soo baxay hadda sheegayni reer bani xariifa musaylimatulkadaab bay rumeeyeen nimankii la odhan jiray yaman iyo xagga waxaa ka soo baxay yani dulayxat alasadi xaggan sajaaca baa ka soo baxday xaggan yani nebiye fara badanoo soo baxbaxay baa la kala raacraacay dad yar baa marka soo hadhay abubakr sidiiq wuxuu go-aan ku gaadhay inuu la dagaalamo dadkaas meel ay la gaadhaba inuu dagaalamo cumar baa soo istaaga wuxuu yihi abubakarow ma dad ashahaadanayaad layni abubakar wuxuu yidhi walle ashhaadaad adigu sheegaysaaye salaada iyo zakada ruuxii kala qaada bal iskaba dhaafe yacni xadhigga seeftada ah ama dabar ay nebiga siin jireen ninkii ii diidaayay waa la dagaalami cumar markiiba wuxuu ku qancay mowqifka abubakr sidiiq inuu sax yahay wax alla wixii qabaa'il ridoobay oo diinta ka noqday abubakr sidiiq wuxuu soo celiyey diintu dib ugu soo celiyey wax la laayo iyo wax diinta dib ugu soo noqday noqdeen laba-iyo toban calan buu hal maalin guntay laba-iyo toban ciidan ayuu hal maalin ka dhaqaajiyey magaalada madiina saas macana waa ciidamada marka waa muhimadii ugu weyneyd abubakr sidiiq uu qabtay intii uu khalaafada hayay dagaalkii iyo jihaadkii dibadda gaalada lagula jiray gaalada dibadda kore ah isagu kuma mashquulin maxaa yeelay dee gudihii baaba qasanba muhimadda ugu weyn waxay noqotay inuu midnimadii muslimiinta soo celiyo awooddii dib u soo celiyo dadkii ridoobay islaamnimada dib loogu soo celiyo kuwa nebinimada sheegade laga takhaluso oo ficlan intuusan dhimanin baa kulli waxna laga takhalusay waxna islaamnimada dib ugu soo noqdeen cumar wuxuu khalaafada qabanayaa iyadoo arintu isugu hagaagtay oo muhimmad arrimaha gudaha ayna u laabnayn sidaas daraaddeed baa hawshiisu waxay noqotay inuu markaa ku duulo dowladihii waaweynaa oo furs iyo ruum ah mowqifka cajaa'ibka ah oo abubakar yani waxa weye in loo xuso ay waajib tahay mar walba waa mowqifka isaga wey macana sidaas daraaddeed baa waxay yidhahdaan ilaahay islaamka wuxuu ku xifdiyey laba nin maal maalinkii riddada abubakar mowqifkiisiibuu ilaahay islaamka ku xifdiyey maalinkii fitnada dhacday ee khalqu lqur'aan masaladiisu ay soo baxday muctasiladuna ilaahay islaamka wuxuu ku xifdiyey alimaamu axmed ibnu xambal calayhi raxmat ullah saas way macnaha ayib